bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tashkiilaat alxuseyn alislaamiya ama gudubta casharadaha diinta alxuseyna halkana waxaanu idinku soo gudbinaa muxaadarada cinwaankeedu yahay isbiri amaka allah fa innaka alxaq amada kusadka xikmada waxaana soo jeedinaya sheekh mustafa xasan ismaaciil xaaruun إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم وفقنا لما تحب وترضاه أخوتي في العقيدة ilaahay subxaana wa tacaala intuu inooga ogolaado waxaan isu sheegi doonaa kelimaad kooban oo ku saabsiisan mowduucu sabri cala alfitan ama qofka muslimkii imtixaanaadka inuu ku sabro amase xadiidkii ghulaamka yar ee hooyadii markii dabka lagu ridayay lahaa yaa amati aw yaa ummaah isbirii fa innaki cala alxaq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya dunida in laynoo keenay marka horeba in la ysitixaamo iimaanka qofku inuu alla rumeeyo subxaana wa tacaala markuu ilaahay rumeeyo kadib in la baadhi doono qofka qalbigiisa inta iimaanku ku leegyahay sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa dadku ma waxay u malaynayaan in la isku daynayo oo keliya in afka laga yidhaahdo aamana ilaa waa ku rumaynay bes in la yidhaahdo iyadoo aan la itixaamin baa ilaahay leeyahy iyadoo aan la fitnaynin alfitna yani waa dahabka marka la dhalaalinayo ama qashinka laga dhalaalinayo iyadoo aan la kala shiilin dadka oo la kala ogaanin kuwa iimaanku dhabta ka yahay iyo duulka munaafiqiinta iska dhex socda iyadoo aan la ogaanin qof walba inta iimaankiisi uu gaadhsiisan yahay iyadoo aan la muujinin kuwa saadiqiinta ah falayaclamanna allahu aladiina sadaquu ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala alla waa soo bandhigaya waa ogaan doonaa waa muujinaya kuwa run sheegay walayaclamanna alkaadibiin kuwa beenta sheegayna waa la arki doonaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamayaa basharka inuu namuudaj ama kooxi inay ka mid tahay haddii nimco iyo badhaadho la galo iimaanka haysata oo dadka dhinac socota haddiise imtixaan iyo mushkiladii ay bilaabanto amase ay muuqato amase uu galo halac iyo werwer iyo oohin iyo baroor iyo orod micinsada oo qiyamku agtoodaba ay qarsoomaan oo mas'alada wuxuu ku qiimeeya ay tahay inta nafci soo gelaysa ama inta dur gaadhaysa ku qiimeeya saasi daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'anna bih wain asaabathu fitna inqalaba calaa wajhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa dadka inay ka mid yihiin duul alle subxaana wa tacaala ku caabudayo calaa xarf dacal alle ka caabudaya subxaana wa tacaala oo hadday khayr helaanna ku sugmaya haddii dhibi dhacda iyo mashaakilu yimaadana dib u jeesanaya ilaahay wuxuu tilmaamaya wa min annaasi man yaquulu aamana biاllah faidaa uudiya fi اllahi jacala fitnaة اnnaasi kacadaab اllah dadka waxaa ka mida baa alla leeyay subxaana wa tacaala duul alla rumeeyey subxaana wa tacaala laakiin faidaa uudiya fi اllah ilaahay dartii haddii loo dhibo oo loo itixaamo mashkelada ay soo gaadha baa ilaahay leeyay jacala fitnata annaasi ka cadaab illah dadku imtixaanka iyo dhibta iyo rabshada ay ku hayaan iyo cadaadiska iyo dilka lagu hayo waxaabuu la mid dhigayaa ilaahay cadaabkiisii yani saa ilaahay cadaabkiisa subxaana wa tacaala dadku uga baqa uga cabsado ayay tarina ula mid tahay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan adduunka waxaynu u joognaa sideedaba in la isitixaamo yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii alla subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in dadkuba kaadix wadayay noloshan inta la joogo in laynoo itixaamayana falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin in la kala ogaado kuwa run sheegaya iyo kuwa kaadibiinta ah imtixaanaadkaasi basharku dunida korkeeda uu ku gelayo waa imtixaano tiro badan leh shahwaatu nafsi baa lagugu itixaamayaa shubahaat baa lagugu itixaamayaa laakiin imtixaankaynu caawa wax ka odhan doonna waxaa ka mid ah fitnatu tugaati waaljabaabira qofka in lagu itixaamo dhaalimiin dad qooqay oo kibray insaanka min tabcihi waxaa ka mida baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala hadduu iimaan waayo inuu qooqo kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghnaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala basharku wuu kibraa wuu qooqaaqa hadduu is arko inuu deeqtoomay basharku hadduu xooggiisa ka cajabo dhaqaalihiisa la yaabo raganimadiisu ay cajab geliso aqoontiisa iyo tamartiisa ula yaabo waa kibraabaa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa qooqa kalaa ina alinsaana layadqى an ra'aahu اstaghnaa ina ilaa rabbika اrujca ara'yta aladii yanhaa cabda ida sallaa ara'yta in kana clى اlhuda aw amara bالtaqwa alle subxaana wa tacaala wuxuu aayaadkaasi inoogu tilmaamayaa basharku baahiyihiisan yaryare caadiga ah hadduu arko inuu awdi karo hadday u muuqato dadka kale inuu ka xoog badan yahay inta badan inay qooqdo markaasi oo ay dulmi samayso oo ay dulmi samayso qisa markaa qur-aanka ka mid ah qisaska qur-aanku uu soo arooriyey ka mid ah qisadaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa duul qooqay oo kibray aada u qooqay weliba basharku xanuunnaa ku dhaca qooqa qaarkii waxaa jira waxay maanta yidhaahdaan xanuun ay ku tilmaamaan assaadiya saadiyadu waa xanuuna qofku cadaabta dadka kale inuu ku raaxaysto qofka inaad disho waa masalo inaad xidho inaad tunto waa masalo laakiin tumistiisa inaad ku raaxaysato attaladud inaad macaansato qofka sida loo cadaabayo in loo soo daawasho tago waa wixii dhici jiray yacni maalan bini aadamka xanuunadani ku dhacaan qaar ka midi libaax iyo qof bini aadama inta laysu xareeyo ayaa tiyaatar lagu daawan jiray adawla aruumiya inta libaax aar la tababaray oo cunno la siiyey oo dilaaya meel lagu xareeyo ayaa dabeetana loo tigidha dad goosanayaan la daawanayo waa tiyaatar la gelayo oo la daawanayo basharku maxay daawanayaan waxay daawanayaan libaaxaasi ninkaas siduu u googoynayo waa saadiya ilaahay subxaana wa tacaala qisa qisaskaa ka mida u qur-aanka inoogu tilmaamaya waالsamaaءi dati اlburuuj walyowmi اlmawcuud washaahidi wamashhuud qutila asxaabu اlkhduud annaari dati اlwaquud id hm calayha qucuud wahm clى ma yafcaluuna bاlmuؤminiina shuhuud wma naqmuu minhm ila an yu'minuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid aladi lahu mulku الsamaawaati wاlard wallahu calaa kuli shayin shahiid ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qutila asxaabi اlkhduud waxaa la nacdalay ama la fogeeyey kuwii godadka jeexay kuwii dabka shitay annaari dati اlwaquud id hm calayha qucuud waxaa alle kuwanu ku sifaynayaa inay godod jeexdeen sida xadiidkii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu tilmaamayey xadiidkii ghulaamku ee saxiixu muslimka ku yaallay boqorkii meesha xukumi jiray ee sixiroolaha lahaa ee sixiroolihii markii dambe uu yidhi war waan gaboobay ee wiil yar oo caqli badan oo aan sixirka barokeen ee wiilka yar keenay ee wiilkii yaraa dabeetana sixiroolihii wax ka bartay nin wadaadoo raahiboo meel dhexa joogana wax ka sii dhegaystay labadaasi dhexdooda socday dabeetana xaqii rumeeyey qiso dheer baa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala qisadaa waxaa ka mid ahaa wiilkaa yari dadkii rumeeyey waxaa ka mid ahaa nin boqorka xaashiyadiisii ka mid ahaa oo indhabeelay oo indhabeelay ninkii indhaa beelay wuxuu maqlay wiil yaroo karaamo badan oo ilaahay karaamo ka muujiyaa jiro ilaahay uun dadka intuu u baryo indhooluhu indhuhu usoo noqdaan akmaha u fura yacni xanuuno badan oo loo taagala-a basharku nimuun intuu ilaahay gacmaha u taago alla uu ka aqbalayo wiilkiibuu u yimi wuxuu yidhi hadiyad baan ku siinaya iyo xooliyo waa kane ee caafimaad sii buu yidhi wiilku wuxuu yidhi war anigu cidba ma caafimaadiyo ee haddaad doonaysa ilaahay baad adna rumayn anna ilaahay baan kuu baryi ilaahay baa wax caafimaadiyo qof bini aadame caafimaad gacan kuma hayo laakiin haddaad rabto buu yidhi ilaahay rumee oo iimaanla kaale anna aan alla kuu barya subxaana wa tacaala ninkii masaladii way ka dhaadhacday ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alluu u baryey subxaana wa tacaala ilaahayna indhihiisii buu u soo celiyey dabeetana boqorkii buu la soo fadhiistay boqorkii su-aal buu weydiiyey man radda calayka basarak indhahayaa kuu soo celiyey wuxuu ku yidhi marka qaala rabbi rabbigay baa ii soo celiyey buu yidhi indhahaa aan beelay rabbigay ayaan rumeeyey oo bariyey oo ii soo celiyey bini aadamku markuu kibre ee qooqo waxay ka gaadhaa xad uu yidhaahdo markaa ala alaka rabbun hayri inuu weydiiyo oo ma rabbi aan aniga ahayn baabaad haysataa yacni kibirku bini aadamka wuxuu ka gaadhaa ma aha xukun iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo hanti iyo baabkaa way soo dhaaftaa qooqu qooqu wuxuu gaadhaa inuu isku dayo inuu xukumo qalbigaaga waxa gelaya adduunkaagao dhan intuu qaato ayuu wuxuu kaloo rabaa haddana qalbigaaga waxa degayana inuu isagu xukumi karo xataa qalbak inuu isagu yeesho dabeetana wuxuu leeyahay ma rabbi aana aniga ahayn oo aada rumaysantay baa jira wuxuu ku yidhi markaasi rabbii wa rabbuka allah adiga iyo anigaba waxa inoo wada rabbiya buu yidhi alle subxaana wa tacaala ilaahay baan rumeeyey allaana labadeennaba inoo rabbiya nebigu wuxuu tilmaamayaa fa akhadahu falam yazil yucadibuhu xataa dalla algulaam waa qaaday oo waa cadaabay cadaabay ilaa wiilkii ka sheegay qisada xadiidka intiina badani waa taqaanin waxa uu wiilkii baa lasoo sheegay wiilkii baa la toorjargareeyey raahibkii baa lasoo sheegay intii caqiidada faafinaysa o dhan baa la ogaaday wiilkii waa kii isku dayay boqorku inuu dilo dabeetana wuu dili kari waayey ciidan buu ku daray waa kii yidhi meel ha laga tuuro horta marka koowaad raahibkii ayaa la yidhi ma ka noqonaysaa diintan may buu yidhi minshaar baa halkaa laga saaray dabeetana lebaa loo kala gooyey waa bini aadam la minshaarinayo qiyaas adigu toorjarkaasi qof bini aadama oo nool oo aan la gowricin oo la dilin oo waxba kale lagu samaynin laakiin inta minshaar madaxa laga saaro la wado sidii looxa ilaa iyagu laba u kala dhacay ninkii baa lasoo qabtay indhoolaha ahaa ee ilaahay indhaa u soo celiyey dabeetana wuxuu yidhi ma ka noqonaysaa waxaanaad rumaysay may buu yidhi isna miishaarta halkii laga saaray dabeetana labaa loo kala dhigay wiilkii yaraa baa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi wiilkii yaraa wuxuu yidhi qaadoo buurta u dheer intaad saartaan ka soo tuura wiilkii waa kii ilaahay baryey subxaana wa tacaala allahuma kfiniihim bima shi'ta buu yidhi ilaahow adigu waxaad doonto igaga kaafi kuwa kan buurtii alle waa gilgilo askartii unbaa qubatay wiilkiina isagoo soconayo soo noqday mar kale waa kii baddaa u diray ee doon saare yidhi ka soo tuura ilaahay buu haddana beriyo kuwiibaa alle ka daadiyey wiilkii wuu soo noqday wiilkii wuxuu yidhi sidaan igu dili kari maysay si aad igu dili karta makuu sheega aniga bahallada kanaanadayda ku jira intaad la baxdo bismi illaahi rabbi algulaam intaad tidhaahdo halkaa dhafoorka igaga dhufo dad oo dhan intaad u yeedho sidaa yeel baa la yidhi waa kii dad oo dhan soo xaadiriyey wiilkii sidii baa la yeelo bismi illaahi rabbi algulaam inta la yidhi halka lagaga dhufto isna waa dhintay dadkii ilaahay bay rumeeyeen dadkii markay arkeen wiilkan si kale uu dhimanayaaba inaanu jirin magaca allo loo cuskada mooyaane waxay yidhahdeen boqorkani waxba ma ogee magacan ilaahay la cuskanayo un weeyaan arrinku yahay ilaahay bay rumeeyeen waa la qadhaadhaatay boqorkii dee walba dadka ilaahay maxaa u rumayseen buu ku leynayey dad tiro badani inay ilaahay rumeeyaan way qadhaadhaatay markaas buu magaaladiibaa godod laga jeexjeexay godadkiibaa dab lagu shiday dabeetana waxaa la yidhi dadka soo ururiya ma askartaa la yidhi dila maya sida ka muuqata ilaahay wuxuu tilmaamayaa id hum calayha qucuud wa hum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waa loo soo daawasho tegey boqorkii xaashiyadii dadkii o dham waa soo daawasho tageen waxaa la daawanayaa qof bini aadamah oo inta dab lagu rido shiilmaya bal hadda siduu u kudhkudhleeyo baa la eegayaa iyo siduu u shiilmo siduu u dhuxuloobo nooca uu noqdo bini aadamku markuu shiilmayo ayaa la daawanayaa ilaahay wuxuu tilmaamaya in la dul fadhiyo oo la daawanayo waxaa kaloo ilaahay qisada uu ku tilmaamayaa dadkan la gubayo inaanay wax dembiya gelin mooyaane inay ilaahay rumeeyaan wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu biاllahi alcasiizi alxamiid xaysiyaadka dembiga kiiskan lagu qaaday xaysiyaadkiisi waxa weeyaan dadkani wax kaloo ay rumeeyeenba ma jiro wax camalo ay sameeyeen oo kale ma jirto mujarad ilaahay bay rumeeyeen laakiin ninkan boqorkaa rumayntaasaa la qadhaadhaatay rumayntaas ayaa la qadhaadhaatay ilaahay markaa wuxuu tilmaamayaa inta la soo qabqabtay dadkii inta godadkaa loo qoday in lagu riday dad in la dilaa waa masale basharku markuu kibro u sameeyo iska caadiyaba laakiin waa shayga hariibkii halkan ku jiraa muxuu yahay waxaa hariibka ku jira waxa weeyaan in la daawado dadku siday u gubanayaan ilahay wuxuu tilmaamayaa id hum calayha qucuud wa hum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud markhaatay yihiin baa la yidhi subxaana wa tacaala wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid dadku jariimaday galeene lagu gubayaana waxa weeyaan rabbi bay rumeeyeen ba la yidhi rabbigan ay rumeeyeen ma rabbi tamar yarba oo aan inta raacsiisanna ilaalin karin ilahay wuxuu leeyahay aladii lahu mulku الsamaawaati wاlard ilaaha cirka iyo dhulka iyo makhluuqaadkan iyo waxaba iska leh ayaa rumayntiisa lagu gubayay baa la leeyahay ilaaha noocaasiya ee leh cirka dhulka waxa dhex jooga rabbiga intaba leh ayaa rumayntiisu dembi ahayd oo ay daawanayeen allana arkayo subxaana wa tacaala idan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay wuxuu sheegayaa markii dabkaa dadka lagu gurayey ee la yidhahdo ma ka noqonaysaan inay ilaahay rumaysaan may markay yidhahdaanba waa lagu guraa inay markii dambe hooyo ilmo yar haysataa ay isu soo taagtay dabeetana ay dib isu giijisay oo ay ka cabsootay dee dabkaa la isku ridayo ilmaheedaa yarna ay la baqatay oo dib isaga nabtay nebigu wuxuu tilmaamayaa markaa ilmihii yaraa in ilaahay ka hadliyey oo uu leeyahay hooyoy isbirii fainaka fa innaki cala alxaq hooyoy sabir xaqaad ku sugan tahay iska sabiroo gubo gubashadani wax badan sheegi mayso qofka bini aadamka wuu dhimanayaa horrayso iyo dambayso haddii lagu gubo iyo haddii duray kugu dhaco aad u dhimato iyo haddaad tiibay u dhimato iyo haddii rasaasi ku disho waad dhimanaysaa maalinta dhaafi maysid geeridu meel laga cabsado maaha geeridu waa waxaad ku qasbantay adoo hooyadaa uurkeeda ku jiraa lagugu xukumay naf walibana way go-aysaa ka wax dilay iyo ka la dilay labaduba godkay wada gelayaan mid soo hadhayaa ma jiro aan alla ahayn subxaana wa tacaala dabeetana ilmahaa yar baa ilaahay ka hadliyo ilmihii yaraa wuxuu leeyahy hooyoy sabir fa innaki cala alxaq xaq baad ku sugan tahay sabir ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun waaba isku kiin itixaamayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala badhba badhka kale ayaan ku itixaamaya ku fitnaynaya maxaa la eegayaa atasbiruun inaad sabirtaan iyo in kale ayaa la eegaya wa kaana rabbuka basiira baa ilaahay leeyahy marka la ysku kiin itixaamaya mashkiladani dhacayso ilaahay ma moogana waa arkayaa waxa dhacay oo dhan wa kaana rabbuka basiira ilaahay waa arkayaa sida wax la leeyahay baa la leeyahy subxaana wa tacaala laakiin waxaan eegayaaba alla leeyahy mawaaqifta a iskala taagtaan atasbiruun masaladatan baan eegayaaba alla leeyahy subxaana wa tacaala idan dunida waxaa loo yimi in la isitixaamo basharku markuu kibre ee qooqana muruqiisa u muuqda ilahay wuxuu tilmaamaya kayfa wan yadharuu calaykum laa yarqabuu fiikum ila walaa dima xaalku suu noqonayaabaa ilahay yidhi hadday idinka xoog bataan qaraabana ma eegayaan baa ilaahay yidhi cuhuud iyo qaanuun iyo waxaana ma eegayaan basharku qaanuunka wuxuu ilaaliyaa marka booliis iyo maxkamad iyo cidku xukumaysa iyo wax kaa dambeeya u jiro laakiin hadduu qaanuunku mar yaro saxeixdo ama si aad kaba xoog badato aan qaanuun cidiba ku marsiin karin way adag tahay inaad qaanuun u hogaansanaato asaanaad aakhiro ka baqaynin waanad silahayn aakhira inta lagu soo qabto tan weligaaba qaanuunka jirhjidha aakhira lagu qabanayaana aanad rumaysnayn way adag tahay inaad qaanuun iyo waxba u hogaansanaato idan bini aadamku hadduu qooqo wuxuu doonaa ayuu sameeyaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu innaga ina barayaa markaa inaynu sabirno bini aadamku markuu qooqo xad buu gaadhaa qaatilku aanu dembi lahayn ee qatiilka kala dilayaa uu weliba dembiilayi xad buu gaadhaa basharku la ysku qabto birtaanku mariya maxaad se la dhaqdhaqaajinaysaa iclaamka caalamku maanta saasuu hadla ha lagu bireeye haddaad inta birtu kugu soo socotaad yaro dhaqdhaqaaqdo faanta mujrim dembiilaad irhaabi baad irhaabinimadu waa marka musajala trade mark calaamadaha jira kambaniyadu waa calaamadu kambanigu leeyahay cid kale ma isticmaali karto waa alfaad rag iska leeya oo dhabarka lagaaga dhufanayo cid kale laguma ogola ina isticmaasho iyagaa iska leh adiga shaambaddu hadday kugu dhacdo oo kugu taalla qaanuun iyo wax loo eegaa ma jiro basharka tacdiibkiisa iyo in la gubo waa lagu raaxaystaa waa laga yaabaa inaad t v-yada iyo jaraaidka iyo meel walba ku aragtaan bini aadam nool oo inta lagu kaajay la dilay maaha qof bini aadam oo inta la dhigay lagu kaajay waa waxyaabahaan caqliga bini aadamkii suurayn karin inaad aragta bini aadam nooloo haddana qof kale uu kusii dulkaajayo ama ad aragta bini aadam nooloo inta la qaawiyo xadhigga eyga lagu hogaamiyo lagu jiidayo oo weliba uu jiidayo maxay qof ka tamar yari qof dumara iyo wax la nooca ay jiidayaan waa masaladii imaam alxaakim iyo dahabi iyo xadiidkay soo aroorinaya cabdillahi ibnu mascuud muxuu lahaa waxaa soo gaadhay buu leeyahy islaamka oo toddoba ah oo nebiga iyo abubakarna nebigana adeerkii alla ku dhowray abubakarna tolkii lagu ilaaliyey saxaabadii aan tolka markaasi xooggan haysanin ee suhayb iyo bilaal iyo camaar iyo sumaye iyo kuwaana miqdaad iyo la wada cadaabayo oo sidii loo cadaabayay in badan waxay doonayeen laga yeedhsiiyey bilaal mooyaane buu lahaa bilaalna intaad loo xidha buu leeyahay biro ayaa carruur loo dhiibi jiro oy xadhig ku kaxayn jireen waa kuwaa naagu jiidayaan oo kale un carruur inta loo dhiiba xadhig lagu kaxayn jiray dabeetana inta la marmariyo suuqyada madiin suuqyada maka inta lasoo mariyo ayuu diidanaa in waxa laga doonayo uu yidhaahdo lahaa axad axad qudha u lahaa laftu axad qudha uu ku dhawaaqayay xadiidka sanadkiisa culamada badhna xasan bay ku tilmaamaan xaakim iyo dahabina waaba taxsiiniyaan waa saxiixiyaan ayankan yani caasim baa sanadkiisa ku jira oo lahu awhaam si kastaba haddee xadiidkii waa xujogal culamadu say tilmaamayaan insaanku markuu kibro markaa wuxuu gaadhaa in qof bini aadama inta la gubo la daawado qof bini aadama in la dilo oo la toorjargareeyo laakiin toorjarkiisu uu noqdo wax la sawiro ama la kamareeyo ama la daawado ama la xidho ama haluma jara wixii la doono la sameeyo waa qooqay ka mid tahay insaanka fitnadu iyo imtixaanku wuu ban yaalla waa ariiqii ambiyadii ilaahay mareen nebiyaa la gubay oo dab lagu shiday ama la laayay ama la dilay laakiin qalbiga cidina ma saytaraysa aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala qofku waxa uu rumaynayo cid kaloo saytaraysa ma jirto o aan alla ahayn subxaana wa tacaala fitanku way bataan way dhib bataan qofku markuu arko ilmo yar ama dumar ama carruur ama madaafiic iyo gantaala lala dhacayo ooyayo cid wax ka qabanaysaa jiro dunidao dhammi daawanayso ama baldowsarre la gelinayo siday beer yihiin oo la falayo maad aragtay magaalo dhan oo dad ku nool iyo carruur iyo dumar baldowsar la gelinayo sidii guryahooda ay yihiin geedihii beerta marka la hagaajinayo la laga safayn jiray waalcaalam kulluhu yushaahid dunida oo dhammina daawanayso aan cidina wax ka qabanaynin ama cidina eegaynin insaanku in la dhibaa waa wax basharku markuu qooqo ka yimaado laakiin mal camal maxaa qofka muslimkaa looga baahan yahay insaanku inta badan asxaab iliimaan marka dhibtu ku timaado saddex shay mid baa ku dhaca oo laynaga reebay waxa ku dhaca inuu isticjaalu ku dhaco inuu fududaado isna oo waxaan macno lahayn inuu ku halaagsamo isna waxa ku dhaca inuu tanaasulo oo isdhiibo oo uu sabri kari waayo oo mabda-iisi iyo wixiisii uu rumaysnaa seefta marka la dulqabto u iskaga cararo isdhaa malaa nabaddu sida kale ku jirtaa waxaa kaloo ku dhaca xataa hadduu iska yaro sabro inuu quusto oo is idhaahdo tan uun gaala alla gacanta u geliyo nolol dambe soo hadhay ma jirta iska quusto dabeetana quustu waa geeri kale waa qof noolo aan waxba taraynin dee qofku markuu quusto waa qof noolo aan rabin inuu waxba qabto waxba taro dhintay waa geeri kale intuba waa manhi shareecada ilaahay wuxuu inaa barayaa subxaana wa tacaala inaynu sabiro inuu qofka muslimkii sabro oo ku sabro xaqa oo uu haysto oo uu ku dhinto geerida waa loo simaya waa la wada dhimanaya si qofku uu sabro ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo la dhibayey oo maka joogay oo dhiba haysatay ayaa ilaahay qur-aan ku soo dejinaya uu leeyahay wa yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaar alaysa hada bilxaq qaluu bala warabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون إلهي نبيك صلوات الله وسلام عليه مركو صبر سيني وحلليه واربل مركو هرا واحد حستابا لليه ودتك حاسوسي ساه yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaar kuwa gaaleed marka iyaga naarta loo soo bandhigi doono bal markaa horta xasuusabaa la leeyahy adna xasuusa iyagana xasuusi adduunku waa maalmo alla tilmaamaya natiijadiisuna waa meel bal waxaad xasuusisaabaa la leeyahay marka naarta loo soo bandhigi doono ee weliba su-aal la weydiin doono la odhan doono alaysa haada bilxaq waar dunidii wadinkii qooqsanaaye kibraye kani xaq ma yahay oo dhab ma yahay naarta tani bal ka warrama oo ay odhan doonaan baa ilaahay leeya qaaluu balaa warabbina marka ka naarta lama rumaynayo qure weliya bilay ku darayaan qaaluu balaa warabbina waa dhab bay leeyihin allow adaanu kugu dhaaranaye waa dhab naartii oo maanta indhahaanu ku haynaa ee la odhan doona baa ilaahay leeya qaala faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiya loo odhan doonaba ilaahay leeya subxaana wa tacaala sababtaa gaalowdeen daraaddeed gaalnimadiinna daraaddeed cadaabka dhadhamiya lagu odhan doono aayadda hore markii alla tilmaamay subxaana wa tacaala gaal iyo wuxuu la kulmi doono iyo noloshu inaanay ahayn uun markan koowaad adiga lagu cadaabayo ama lagu ciqaabayo ama lagu gubayo inaanay ku koobnayn markuu alla tilmaamay ee laga warramay waxa dambeeya inta uu leegiyay ayaa ilaahay markaa nebiga wuxuu ku yidhi fasbir kamaa sabara ululcazm sabir baa la yidhi markaa si o adkayso mabda'a ku sugnow mabda'aaga hayso oo ku sugnow baa la leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay caabud kelinimadiisa qird cid kale ha rumayn isaga keligii ka boqo keligii ka dambe fasbir baa ilaahay leeyahy nebiga sabir iyadoo la ogyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dhib soo galay waxa uu la kulmay waxa uu mashaakil dareemay ayaa haddana ilaahay wuxuu leeyahy iyadoo afraadi ay la socoto oo afraaduna ay yihiin kuwa mucadibiintaee la wado kuwa la dhibayo ee mashaakilku wada haysto afraaddii la socotay kuwan bay ahaayeen waxay ahaayeen khabaab ibnu arat iyo camaar ibnu yaasir iyo mid lamid a camaar iyo markii la cadaabayay muxuu nebigu ku lahaa soo ibnu sacd fii tabaqaatii kusoo saaray sheekh mustafa alcadawi uu ku tilmaamayo inuu saxiix lishawaahidii yahay wuxuu nabigu ku lahaa abshiruu ala camaar fa ina mawcidakum اljanna yani riwaayadda sheegaysa sabra naala yaasir fa ina mawcidakum اljanna iyadoo daciif munqaطica oo imaamu dahabi iyo xaakim uu soo arooriyay labadaba waa ka aamuseen yani ma xujo gal maaha laakiin weedha odhanaysa abshiruu ala camaar fa ina mawcidakum اljanna sheekh mustafa alcadawi baa leh lishawaahidihi waa saxiix buu ku tilmaamaya wuxuu nabigu wuxuu ku tilmaamaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo arkaya saxaabadiisii oo la cadaabaya oo waxbana uu tari kari laayay bushaaraysta jannaa leediine waxaa kaaga filan khabaab ibnu larat oo raggaasi ka mid ahaa khabaab khabaab wuxuu ahaa nin saxaabiya oo reer banu tamiima oo isagoo yaroo carruura qabaa'ilkii markay isweerareen qabiiladoodii lasoo laga xoog bato lasoo afduubay berigaa hore carabtu dumarkii iyo carruurtii iyo xoolaaba waa la isku dhici jiray dabeetana carruurtaana waa meelahaasa laga iibin jiray dumarkaana waa la iska haysan jiray isagoo fii zaman aljaahiliya baa reerahoodii la galay dabeetana isagoo carruuraa la dhacay dabeetana addoon yaroo la kala iibiibsada buu noqday makuu sidaa ku yimi haweeney la odhan jiray umu anmaar alkhusaaciya oo reer maka ahayd baa gadatay dabeetana nin farsamo yaqaan oo fortunka iyo tumaalista yaqaana bay u geyso waxay tihi wiilkan tababar markii uu tababarayna dukaan yaroo lagu sameeyo seefaha iyo waxaas bay u furtay waa addoonkeediyo shaqee bay tihi halkaasay xoolaha ka qaadaysay isna uu soo shaqaynayey khabaab waa islaamay iimaan baa qalbigiisa galay dabeetana birihii iyo wixii uu tumayay unbaaba isaga lagu dhalaalayaa lagu cadaabaa ama maxamed aad ka gaaloobaysaa ama waa cadaabkaasaad ku jiraysaa maka waa taqaanin waktiga kulaylka dhowr iyo afartan digri konton ku dhowaad bay gaadhaa waktigaa kulaylahabaa inta bira lagu sii xidhxidho si uu dabka usii dhadhamiyo ayaa cadceeddaas iyo dhulkaa inta la dhigaaba la dhalaalan jiray dhibtii markuu adkaysan kari waayey ayuu nebiga u yimi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigaoo kacbada ag jiifaan u yimi buu leeyahy xadiidkii bukhaari siduu sheegayay fii dilli lkacba isagoo jiifa markaasaan idhi buu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo alaa tastansir lana alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiiyo miyaanad ilaahay maad noo weydiisid guul maad ilaahay noo baridid nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qisuu uga sheegay marka qisasku waa waxyaabaha qofka bini aadamka ah taarikhdu waa waxa lagu cibro qaato nabigu wuxuu ku yidhi marka qad kaana min qablikum waxaa jiri jiray dadkii idinka idinka horreeyay ee muslimka ahaa waxaa dhici jiray in nin ka mida lasoo qabto oo god loo qodo oo dabeetana godka lagu rido oo mishaar lasoo qaado oo dabeetana madaxa laga saaro godkii wuu xidhan yahay qofkiiyo dee god buu ku aasanyay inta hoosoo ma dhaqdhaqaaqi karo dabeetana mishaar madaxa laga saaro oo laba loo kala dhambalo buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo lasoo qaado gadhfeero birah oo dabeetana lafta iyo hilibka lagu kala faydo oo waxaasoo dhammi maa yasuduhu dalika can diinihi buu nebigu ku yidhi waxaasoo dhammi qofkan diintiisa kamay reebi jirin buu nebigu ku leeyahy ee wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu leeyahy layutimana allahu tacaala hada alamr ilaahay waa dhammaystiri doonaa diinta tan dhanna waa uga bishaaraynaya inay diintani soo noqon doonto dhanna wuxuu u tilmaamayaa in la sabroo la adkaysto haddaad dhimato qof muslim oo islaamnimo ku dhintay unbaatay cadaab kasta haddii lagugu dilo jannaa ka dambaysa saa daraaddeed sabir buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaasuu nebigu wuxuu hi waxaad dhici doonta inta islaamku guulaysto inuu qofku socon doono isagoo aan alle mooyaane cid kale ka cabsanayn iyo yeyga ama eyga inuu ka dhowrto neefkiisa adhigaa mooyaane ayuu sanca iyo xadramowtu kala socon doonaa qofku isagoo aan cidnaba ka baqaynin laakiin buu nebigu yihi walaakinakum tastacjiluun waa degdegaysaan fudaydiyu ku qaadin buu nebigu leeyahy ha fududaanin iska sabir dadku nebigu lahaa sabra qaar baa sidii loo toorjargaraynaya ku dhintay lagayaaba ninka shaabka inu ilaa goormaanu sabiraa dadkiiba madhee waxba madhan maayaan waa joogaan waa korayaan waa badanayaan waa raasukhayaan waxba ka xumaan maayaan caqaa'idu sidaa kuma dhimato diimaha iyo mabaadi'da qalbiga degaan xooggu ma tirtiro saa daraaddeed buu nebigu ku lahaa sabir buu nebigu ku yidhi walidalik buu nebigu wuxuu leey walaakinakum tastacjiluun waad degdegaysaan buu nebigu ku leeyahy waayo ilaahay baa trayngareeyey nebigoo ku leh fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul u sabir baa la yidhi siday u sabreen kuwii casiimada lahaa ee rusushu siday u sabreen ayo ululcasmi min arusul walaa tastacjil lahum waxay culammadu yidhaahdaan dhanna amar baa laga siiyey inuu sabro dhanna nahyi baa laga siiyey inaanu degdegin labaduba degdega haddii lagaa nahiye macnaheedu waa sabir sabirna horaa loo soo yidhi labadani amr iyo nahyi wada socdoo labaduba ay yihiin inuu sugnaadaba alla u tilmaamaya walaa tastacjil lahum baa la yidhi ilaahay ou kuwan halaagiya kan waxba ha degdegin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala ha ku degdegin sabirna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo u sabir baa la yidhi ululcasmigu siday urus siday u sabriyeen ululcasmigu way sabreen nuux baa ka mid ahaa oo wuxuu ku sabray inuu yeedho oo dhawaaqo oo haddii dhagaal laga furaysto aanu marnaba aamusin ilaahay qur-aanka waa ku tilmaamaya wastakshaw siyaabahum waasaruu wasta inay dhagaha ka furaysan jireen oo marada isku duuduubi jireen oo saasi loo fogeyn jiray haddana ilaahay muxuu tilmaamaya inuu yeedhayo maxay alfa sanatin ilaa khamsiina caama kun sannadood oo konton sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu kuwa dhagaha furaysanaya ku waday aanu mar kula ka daalin ilahay isagoo leh wamaa aamana macahu ilaa qaliil inaanay rumaynin in yar mooyaane cid kaleba ayuu waday oo aanu marnaba joojinaynin ayuu kulli lasaalib adeegsanayay rabbi inii dacawtu qawmii laylan wuxuu tilmaamaya habeen iyo maalinba inuu yeedhay siri iyo jahriba inuu ku yeedhay iclaan inuu sameeyey wa aclamtu lahum asartu yacni si wasaa'il oo dhan inuu isticmaalay awqaat iyo asmaan oo dhanna inuu adeegsaday habeen iyo maalin aanu midnaba nasanin buu tilmaamaya wuxuu kaloo tilmaamayaa asaalibta bashar uu adeegsan karo oo dhan hadday kor waxu sheegtay hadday xanshashaq iyo hoostay hadday iclaamin tahay wax kastoo la adeegsadana inuu adeegsaday ilaahayna nebi maxamed wuxuu ku leeyahay fasbir kamaa sabara ululcasm u sabir baa laleeyahy ululcasmigaasi say u sabreen nebiyullaahi ibraahim oo sabray oo ku sabray inuu xaqa sheego ku sabray asnaamtooda inuu kasoo horjeesto ku sabray inuu aqbalo in la gubo isagoo nool inuu yidhaahdo xasbiya allahu wa nicma alwakiil inta dab lagu rido ilahay subxaana wa tacala uu dabka ka baktiyo sabir baa laleeyahy kamaa sabara ululcasm ululcasmigu say u sabreen nebi muuse waxaa laga yaaba inaad tidhahdo war nin bamsita sidee loogu sabraya nebi muuse mid dadka rabbi u sheegtaa la yidhi ka hortag oo haddana sabir askar lama soo siin nebi muuse miyaa maqashaan ciidan lasoo siiyey hub ma wadan oo qoryo ma sidan oo xoole ma sidan oo waxba ma wadan adiga iyo walaalkaa israaca orodoo qaba baa la yidhi oo ilaahay walaalkay igu taageer buu yidhi walaalkay igu taageer isna waa lagugu daray adiga iyo walaalkaaba nebiyaatiine ka hortaga baa la yidhi fircoon waa soo cabsaday wuxu yidhi ilaahu waxaa qolyahoodaan beri hore mid ka dilo waxaan ka cabsanayaa inay igu xadgudbaan ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala soco soco waxaa lagu yidhi wax kasta uu dalbaday waxaa lagu yidhi inani asmacu waa idin arkaya waana idin maqlaya baa ilahay yidhi khalaas intaha lab anaa arkaya oo maqlaya baa ilahay yidhi maxaa zaad iyo hub la siiyey wala taniya fii dikri baa ilaahay ku yidhi aniga xusuustaydun ha ka daalina shaqo kale uma baahday aniga xusuustayda baa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala taa ha ka daalin aniga ay xasuusnow cabsidii soo gashay baa ilaahay ka saaro waxaa la yidhi war gacanta maxaad ku sidataa baa la yidhi nebi muusow maa tilka biyamiini gacanta maxaa kuugu jira si uu u hubiyo bal gacanta waxaanu ku sitaa waxay tahy wuxuu yidhi hiya casaaya waa ushaydii oo waan ku tiirsadaa oo xoolahaan ugu dhaameelka ugu daadsadaayo ku raacda oo weliba dano kalena waa u leeyahay buu yidhi usha aad arkaysa baa ilahay yidhi bal haddayada dhulka dhig tuuriyada ushii markuu tuurayna ilaahay bahal buu ka dhigay ordaya fa idaa hiya xayatun tasca bahal ordaya fa awjasa fii nafsihi khiifa baa ilahay tilmaamaya inuu baqdin dareemay nabi muuse ilahay wuxuu rabay inuu baqdintaba laga saaro oo la tusiyo war bal usha dhig oo ushii bahal bay noqotay ordaya oo xiimaya markuu baqa soo galayna ilaahay wuxuu ku yidhi qabo sideedii baan ku celinayaa hana cabsoonin baa la yidhi subxaana wa tacaala ka warraabay soo ordaysa haddii lagu dhaha qawlalka qabo ilaahay nabi muuse wuxuu leeyahay baashaa ordaysa daanka ku dheg qabo baa la yidhi oo ha cabsanin waayo anaadin rumaysantay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala anaadin rumaysantay ha cabsan qabo daanka qabo baa ilaahay leeyahy iyada sanuciiduhaa siirataha siday hore u ahayd baan ku celinayaa baa la yidhi subxaana wa tacaala gacanta halkan geli baa la yidhi oo soo saaro iyadoo cad oo holcabayso arka waxaa la yidhi kuwaasi waa aayaat iyo mucjizaad baqaha lagaaga saarayo warkaasiyo soco wuxuu isku dayay inuu fircoon iyo qoomkiisi iyo wixii oo dhan uu ka hor yimaado oo fircoon hanjabaadda uu bilaabo ma rabbi aan aniga ahayn baad rumaysantay ma ilaah kalaad qaadatay latakuunana waakiila hawaagu idin xidhaya oo kuwa maxaabiista abaad ka mid noqon doontaa guantanama loogu hanjabayay nebi muuse dabeetana socobaa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala waxay tilmaamaysaa qofka muslimkii mabda' buu rumeeyaa dabeetana kaasa qalbigiisa dega ilaahay buu rumeeyaa ilaahay baa qalbigiisa dega idan basharku ku qooqan iyo ku miskiina waa isugu mid ku qooqan iyo ku miskiina waa isugu mid ilaahay buu ka cabsadaa subxaana wa tacaala basharkana kuma xadgudbo basharka dhammaantiina kuma xadgudbo ilaahayna nabigiisii markaa wuxuu ku leeyahay fasbir kamaa sabra ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum u sabir siday ululcasmigu u sabreen siday nuux muuse ciise ambiyadaasi say u sabirtay u sabir baa la yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu u tilmaamayaa nebiga aayadda maxaa la sii tilmaamayaa kaanahum yowma yarawna maa yuucaduuna lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar dunidan ha isku haysataan baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala ee ciilku kugu dilay ee mashkiladdu idinku haysato ee uu qof waliba waalaalaya laleeya gaalbaa xoog batay iyo kaan baa xoog batay maalintan aan sheegayo markay yimaadaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kaannahum yowma yarawna maa yuucaduun lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar waxaad moodaabaa ilahay leeya qiyaamaha marka lasoo taago inaanay dunidiiba joogin hal saacad oo maalin ka mida mooyaane saacadii intay kula leegtay saacadii waa wax yar adduunkan gebigiisaba markaa naartu timaado ka ugu nimcada badnaa baa nebigu leeya marka naarta mar qudha la quusiye lasoo saaro ayaa la yidhaha war wax nimcaa ma aragtay intii aa dunida joogtay ilaahay o maye maba dhadhamin buu yidhahdaa haba maan ka soo arag kii ugu dhibta badnaana buu nebigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jannadaa mar la geliyaa dabeetana waa laga soo saara waxaa la yidhahdaa war intaa dunida joogtay wax balaa ma la kulantay may buu yidhahdaa waxbaba ma arag waayo wixii wax la xasuustaba may ahayn wax yar bay ahayd wakti aada u yar bay ahayd ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markaas kaannahum yowma yarawna maa yuucaduuna lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar waxaabaad moodaabaa ilaahay leeyahay dunidii inaanay jooginba hal saac oo maalin ka mida mooyaane wax kale inaanay joogin ilaahay inaga wuxayna leeyahay markaa balaaq fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun ay hada balaaq waar qur-aanka kani waa gaadhsiin ba alla leeyahy waa gaadhsiin laydinku digaya inaad raacdaan mabda'a kan fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiqun oo miyay halaagsamaanba amase la halaagaa kuwa faasiqiintaa mooyaane ma cid kalaa tirtiranta baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan waxaa laynoogu yeedhayaa waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu sugmo oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu ku sugmo inuu sugmo oo diinta raaco inuu sugmo oo xaqa rumeeyo inuu qofka daaciga iyo muslimkii uu iska ilaaliyo aafaatu ariiq jidka intaan lahaya dhib baa timaada aafaadkaasi waxaa ka mid a degdegsiiyo degdegsiiyaa waxyaabo badan baa keeno kow insaanku sidiisuu degdegta u jeceliya waa daafic nafsiga waa min fitrati khuliqa alinsaanu min cajal baa ilahay yidhi ilahay wuxuu tilmaamaya wa kana alinsaanu cajuula bini aadamku sidiisuu mid degdega u yahay baa la yidhi subxaana wa tacaala saa awgeed baa ilaahay wuxuu nebiga leeyahay wasbir calaa maa yaquuluun wahjurhum hajran jamiila ilahay wuxuu leeyahay sabir oo maxay ku sabir baa la leeyahay waxaa dhib kugu dhacaya fasbir sabran jamiila inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba yowma takunu asamaau kalmuhl ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fasbir sabran jamiila nabi maxamed baa ilaahay la hadlaya wuxuu leeyahy waxaad sabirtaa sabir fiican baa alla leeyahy sabirka fiicani waa kee waa kii nebi nebi e waa kii uu nebi yacquub uu lahaa fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ay fasabrii sabrun jamiil sabirkaygu waa mid fiican sabirka jamiilka waa maxay waxay culammadu yidhaahdaan waa sabirka qofku inuu qadarka ku qanco ah cidna inaanad u ashashtakoonin waayo ilaahay makhluuqaadka loogama ashtakoodo waxaa igu dhacay miyaad ogtay hebelo haddaad maanta o dhan gurto ciddaad ka ashtakoonaysa waa rabu samaawaati walard midaan waxba ku tarayna waad u calaacalaysaa bashar baad usoo ashtakoonaysaa sabirka jamiilkii waxa weeyaan qofku wixii xagga alle kaga yimi inuu qaato oo u sabro walidalik ba fa sabrun ja amaa ilahay inaad u ashtakootaa iyadu dhib maaha waayo nebi yacquubba muxuu lahaa inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah baahidayda iyo dhibtayda iyo waxaygoo dhan waxaan u sheeganayaa maxay alle subxaana wa tacala sabirka kaasi waxba ma yeelo waayo ayuubba ayuub muxuu sheeganayay rabbi annii masani yaduru ilaahu dhib baa i haleeshay buu lahaa dhibtiisii wuu sheeganayay laakiin iyuu u sheeganaya mabasharka maya ilaahay subxaana wa tacaala sheegashadiisaa ilaahay waxba kama soo qaadina waa kale inaa wajadnaahu saabira waxaanu hellay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuub mid sabirsan isagoo ah nicma alcabdu inahu awaab sabirka waxba ma yeesho baryada iyo ilaahay inaad dhankiisa u calaacasho amaa basharka waxba looma sheegto idan ilaahay wuxuu nabiga ku leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ha degdegi saasi daraaddeed buu nabiguna saxaabadii ku leeyay walaakinakum tastacjiluun waa degdegaysa midhahu marka la beero intaanay bisaylka gaadhin haddaad kula cararto mididaad tidhaahda gooso dee qaadh umaad goosan waxba waxba dhali mayso waa la mid dacwaadkiiyo mabaadidu intaanay xadkeeda gaadhin haddaad seefta la orodo waxba soo goyn maysa qaadh umaad soo goosanaysa idan qofka muslimkii inuu sabro oo fitinka iyo imtixaanka uu ku sabro ayaa muhima inaanad isticjaalka kan inaad degdegin gaalo kibir iyo qooq iyadu dayn mayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa inaynu sabirro waxaa ilaahay leeyahay fasbir ina wacda allahi xaq walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun sabir baa ilaahay leeyahay oo xaqa ku sabir ilahay aq yaboohiisu waa dhabe walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun yay ku fudaydsanin baa ilaahay leeyahay kuwa aan ilaahay rumaysanan subxaana wa tacaala walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa in laysku qoslo iyo in layskuba iyo kibirka iyo waxaanay taarikhda bini aadamka oo ka mid in aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatagaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra'awhum qaluu ina haulaai ladaaluun wama ursiluu calayhim xaafidiin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ina aladiina ajramuu kanuu min aladiina aamanuu yadxakuun kuwii dembiga galay dembiilayaasha ku ahi baa ilahay yidhi waxay yihiin kuwo ku qosqoslaya oo ku tumanaya sida loo cadaabaya ama loo tumaya ama kuwa mu'miniinta abay ku qoslayaan oo ku tumanayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waidaa maruu bihim yatagaamazuun hadday soo maraanna waa isqanqanjiirsanayaan baa ilaahay leeya waa yacni jees jees iyo istihzaa hadday ka tagaan meelaha lagu cadaabayo xaafadahoodii iyo meelahoodii u noqdaanna iyagoo mutanacimin oo faakihiina oo soo jeesjeesoo soo farxay bay noqdaan baa la yidhi subxaana wa tacaala wama ursiluu calayhim xaafidiin iclaamku jeesjeeskiisa iyuu ku fudaydini iclaamku wuu jeesjeesayaa inta lagu tumaabaa weliba lagu odhanaya waad dhaqdhaqaaqaysay markii lagu tumayay jidhkaagu inuu dubaaxinayaa laga dareemay waa dembi marka lagu tumayo ninka qooqa ku tumayo hadduu jidhkaagu dubaaxiyo waa dembi dadka kibraagtooda waa ka dembi laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala qofka muslimka ahay inuu adkaysto ilahay wuxuu ku gebagabeeyey falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun cala alaraa'iki yanduruun hal huwiba alkufaaru maa kanuu yafcaluun maanta baa la yidhi qiyaamuhu adduunkan wax yaroo kooban oo dhammaanaya laga soo qaaday qiyaamaha marka la yimaada baa ilaahay yidhi kuwa mu'miniinta ahi waxay ku qosli doonaan iyana markooda qoladii gaalowday oo naarta ku jirta waa ka intaa laysu yeedho la odhan doono waan mid saaxiiba oo baanu ahayn oo gaale eh balina keena soo eegna uu ku arki doono fii sawaa'i ljaxiim isagoo ka dhex qaylinaya idan yadxakuuna calayhim siday iyaba ugu qosqosolayeen siday sukhriya ugula imanayeen markooda iyana waa lagu sukhriyeynaya waxaan leenahay markaa qofka muslimka ah waxaa loo baahan yahay inuu sabro qof kastoo muslim oo mubtala ah oo dhiba haysatana waxaan leenahay ya aba jandal isbir waxtasib xadiidka imaamu axmed riwaayadiisii waxay tilmaamaysaa xadiidka qaybihiisa kale badani saxiixay ku soo arooreen yacni nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sulxu xudaybiya markii uu galay heshiiska la gelayay ee gaaladu kibirsanayd ee heshiis uu ka muuqdo kibir ay rabeen inay nebiga la galaan oo heshiiska brotocoolka lagu qorayo xataa ay rabeen inay iyagu yeedhiyaan brotocoolku waa qaabka wax loo qoro brotocolkay rabeen inay iyagu yeedhiyaan nebiguna waa kii yidhi ilaahay baa amray inan dee maanta wax kastoo ay rabaan waan yeelaya heshiis baa la gelaya heshiiskuu nebigu la gelaya waxay yeedhinayeen markuu nebigu yidhi waxaad qortaa cali kani waa wixii uu nebi moxamed kula heshiiyey suhayl ibnu camar saxaabigaasi oo markaan gaalo oo dee gaalada afhayeen u ah waa kii yidhi may may may may bismi illaahi raxmaan raxiim baa lagu bilaabo waa kii yidhi may ha qorin raxmaan iyo raxiim toon anagu garan mayno buu yidhi raxmaankanaad ka warramayso ma garanayno ee waxaad qortaa bismika allahuma ilaw magacaagaanu ku bilaabo nun qor laakiin raxmaanka iyo waa inihii adigu aada la timi sidaa daraaddeed ha ku darin nebigu waa kuu yidhi u qora dabeetana waa kii haddana la yidhi waxaad qortaan waa heshiiskuu nebi moxamed la galay ee suhayl ibnu camar wuxuu yidhi haddaan nebi kuu garanayo rasuul ismabayna dileena isna ha ku qorin magacaaga iyo kaabahaa sheego maxamed ibnu cabdillaahi qoro dabeetana waa kii nebigu yihi masaxo ku qor cali baa kii diiday inuu masaxo nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi baa masaxay dabeetana waa heshiiskii saasaa loo qoray heshiiskaasi bunuuddiisa waxaa ka mid ahaa in qofka muslimka ah ee ka soo baxsada loo celiyo laakiin muslimiinta ka ka soo noqday ridoobe iyaga u yimaada inaan muslimka lagu soo celiyo dabeetana saxaabadu masaa'ilka aad bay u diidanaayeen maalinta tan iyadoo heshiiskii la wadwadaa waxaa yimi saxaabi xabsi ka yimi oo silsilada ku xidhan yihin oo toorjarka iyo nabaradii iyo wixii oo dhammi ka muuqdaan oo silsila jiidaya oo maqlay muslimiintii baa soo dhowaatay meel dhow muslimiintii baa timid dabeetana maka ka soo cararo isla meel uun muslim joogo maruun aad gaadhin oo nimankaa gaalad gacantooda aad ka baxsatid meeshii buu isa soo taagay dabeetana waaba aabihii kan heshiiska gelayaana wuxuu yidhi kanba ugu horreeya intaan kugula heshiiyey nebigu wuxuu yidhi war weli maynan dhammayn weli maynan qorin heshiiska wallaahi baan ku dhaartay haddaan kan la aqbalin buu yidhi in aanan heshiisba weligay kula gelin halkaa ku joojiya heshiiskana nebigu wuxuu ku yidhi markaasi ajizhu lii haddaba war ii sii daa kan ii cafi kuuma sii daynaya buu yidhi waa ku celiyay nebigu bala war maya ii sii daa ma sii daynayo war midhkanun ii sii daa waa ku celiyay nebigo wuu diiday makrasoo la jooga mid gaalada ka mid a oo meesha joogay ayaa yidhi waa kuu sii daynay ma jirtaba odayga yidhi lamarsiin waa suhayl ibnu camar inuu wiilkan fasaxo lamarsiin waa dabeetana wiilkiina wuxuu leeyahy war ma anigoo muslima oo gaal ka soo cararay ayaa haddana gaal igu celinaysaan in lay dilo diintayda layga fidmeeyo muslimiinay ma saasaa yeelaysaa buu leeyahy odagiina waa sii jiidayaa saxaabadii waa dabakdo waa la adkaysan kari waaye cumar oo cadhaysan ayaa soo dhaqaaqay cumar wiilkuu isku soo dhinac xoqay isagoo isle seeftiisii ku dhadhaweynaya oo isle wiilku muu seefta la boodo odayga madaxa ka jaro odaygu aabihiina waa la wiilku aabihiina waa la yaro laxajeclaabo seeftaana ma qaadanin cumar waa maalintuu cadhadii isna iska miyirbeelayba ee weedhaha aan quruxda badnayn isna uu ku hadlayay intuu nabiga u yimi buu lahaa miyaanan anagu muuminiin ahayn maya waati adigu miyaad ilaahay rasuulkiisii ahayn buu yidhi intuu nabiga u yimi markaasuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisii baan ahay anagu miyaanan muuminiin ahayn oo ilaahay rumaynin maya waa tihin buu nabigu yidhi iyagu miyaanay gaalo ahayn oo kuwii alla cadaabayay dee fogaa miyaanay ahayn maya waa gaala buu ku yidhi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh falima nucta dunya fii diinina maxaanu dulinimadan ugu aqbalaynaa buu leeyahay diintayada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu laakiin tilmaamayaa aniga ilaahay baasaani faray oo sabraya oo yeelaya intuu ka cararay cumar oo uu adkaysan kari waayo haddana u tegay abibakr isagoo weli kulul dabeetana wuxuu leeyahy abibakrow nebi moxamed miyaanu ilaahay rasuulkiisii ahayn dabeetana waxaa abibakar ku leeyahy maya waa ilaahay rasuulkiisi anagu miyaanan ahayn buu leeyay mu'miniintii maya mu'min baana iyagu miyaanay gaalo ahayn maya waa gaaladii falima nucti dunya fi diinina maxaanu dulinimadan u aqbalaynaa buu leeyahy dabeetana wuxuu ku yidhi ilzam hirza waar laazim nebiga socodkiisa iyo daba socodkiisa yeelo ha ha dhaafin buu ku yidhi wixii uu ku faro yeel saxaabigana wuu qaylinaya wuxuu leeyahay muslimiinay maanigoo sida tan ay celinaysaa maanoo saa dhibtanay haysataa dib isii wadaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi imaamu axmed riwaayadda uu warinayo saxiixaynka teeda maahe wuxuu ku tilmaamaya ou leeyahy ya aba jandal isbir waxtasib aba jandal oo qaylinayo nebigu wuxuu ku leeyahy ya aba jandal waar aba jandalow buu nebigu leeyahy isbir sabir adkayso oo waxtasib ay ixtasib lilah waxaan kugu dhacayana diintaada u xisaabso ilaahay dartii ilahay baa ku abaal marinaya isbir waxtasib buu nebigu leeyahy qof kastoo muslim oo dhiban waxaan leenahay isbir waxtasib nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh abu jandal wuxuu ku leeyahy isbir waxtasib fudayd buu nebigu ka reebayay saxaabadiisa qoladii dhallinyarada ee soo islaamtay ee baycat alcaqaba thaaniya la gelaysay waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waa ku rumaynay wax walbana waa yeelaynaa caawa ma ku laba rognaa bay idhahdeen qoladan qurayshay halkan joogto weerarkaba caawa ma ku qaadnaa waa koox yaroo toddobaataneye quraysh oo dhan oo waddankeedii degan bay leeyihin ma ku laba rognaa nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi may sabra waa la caayayo waa la maagayo waa la fudaydsanayay waxaanu nebigu lahaa sabra sabra macnaheedu markaa waa maxay waxaa la rabaa cadamu isticjaal inaan la degdegin haadii waaxida haaniyan waxaa la rabaa cadamu tanaasul inaad xaqa ka weecanin fula aakhiriya adduuntana waxma talo inaad xaqa ka weecanina diintaada inaad haysato walow aad ku gubatidne nebigu waa kii tilmaamayey akhiru zamanka ama waqtiyada dambe in wakti ay iman doonaan diintu dhimbiil intay noqoto haddaad sii daysana dee ahlu naar baad noqonoo diinlaan baad ku dhici haddaad qabatana inaad guban doonto waa kuwa nebigu ku tilmaamayay inay leeyihiin ajru khamsiin minkum konton idinka idinka mid a ajarkood bay leeyihin ilahay rasuulkiisiyo bay dha ma konton iyaga ka mida mise konton annaga naga mid a konton idinka idinka mida buu nebigu tilmaamayay waayo idinku xaqa acwaan baa uhesheen buu leey iyagu laakiin acwaan baana uhaysanin idan qofka muslimka ahi waxaa loo baahan yahay cadamu tanaasul inaanu diintiisa marnaba ka tanaasulin ay alistiqaama cala ariiqi alxaq inaad xaqa ku toognaato walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar ilahay wuxuu ina leeyay war kuwa dulmiga sameeya daalimiinta dhankooda ha u weecanina dabeetana naariyo idin gubin baa la leeyahy subxaana wa tacaala qofka muslimkaa waxaa laga rabaa cadamu tanaasul xaqa inuu haysto macna sabir waa ka waxaa laga rabaa qofka muslimka oo kale cadamu lya'si waalqunuutu sabirka waxaa ka mid ah qofku inaanu muxaawalada marnaba ka daalin inuu diintiisa u shaqaysto inuu dadka gaadhsiiyo inuu dacwo faafiyo inaanu moodin dunidu inay madoobaatoo gubatay oo dhimatay oo wax ka dambeeya aanay jirin yasigu gaalnimaduu la socdaa qofka muslimkii ma quusto sababta u quusan waayo waa maxay dee wuxuu rumaysan yahay ilaahay kownka iska lahaa ilaaha arrinkiisu kun fa yakuunu yahay buu rumaysan yahay mar haddaad rabbigaa rumaysan tahay inaad quusataa macquul maaha walidalik qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inaanu marnaba quusanin ee ilaahay subxaana wa tacaala uu aaminsanaado si awgeed buu yacquub lahaa ilmihii yaraa ee u dhowr iyo labaatan sanaha waayey ee meeluu jira aanu garanayn buu lahaa yaa bunay carruurtiisii kale ula hadlaya wuxuu lahaa yaa baniy idhabuu fataxasasuu min yuusufa walaa tayasu socda oo yuusuf baadi doona raadce iyo yuusufa ha quusanina buu leeyay walaa tayasuu min rawxi illaah inahu laa yayaas ha quusanina buu leeyay ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina kama quusta ilaahay naxariistiisa gaal mooyaane cid kale quusashadu waa caqiidadaaday waxyeelaysaa waayo waa suu'u danni billaah waa qofka oo ilaahay mala xun ka maleeya allena mala xun qofka mu'minkii kama maleeyo idan alla subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya wabashir الصaabiriin aladiina idaa asaabathm musiiba qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma waulaa'ika hm اlmuhtaduun waxaan kusoo koobaynaa leenahay weedhii ilmaha yari uu hooyadii ku lahay yaa amati aw yaa ummaah hooyooy isbirii fainaki cala alxaq dabka ha lagugu ridee hooyooy sabir buu leeyahay xaqaad ku taagan tahay qofka muslimkii waxaa loo baahanyay inuu sabro oo uu xaqa ku taagnaado sidaa awgeed buu xadiidkii saxiixayn ku yaallay nebigu wuxuu leeyahy maa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min asabr qofna lama siin siismo ka fiican oo ka ballaadhan sabir buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh sabirkaa ummaddu ay ku dhisantaa ku halgantaa halka la rabo ay ku gaadhaa wajacalnaa minhm a'immata yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kanuu biaayaatina yuuqinuun a'ima bay noqdeen qaadat lumam waxaa lagu noqdaa laba shay alyaqiin billah subxaana wa tacala inaad alla rumayso iyo inaad xaqa ku sabirtid idan waxaan kusoo koobayaa ilaahi subxaana wa tacaala waxa dhaxaya waa ogyahay laa yaguranaka taqalub aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannama wabi'sa almihaad walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun inama yuakhiruhum liywmi tashkhasu fiihi alabsaar muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartadu ilayhim طarfuhum waafidathm hawaa laa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inuu inay taxaamayo ilayna eegayana iimaankeennu intuu gaadhsiisan yihi bacda dalik ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra baa la tilmaamaya idan kelmaddaydu waxay ku koobantahy aafaatu ariiq inaynu iska ilaalino oo ah inaan isticjaal la samaynin oo ah inaan xaqa laga tanaasulin ee lagu sugnaado oo ah inaan la quusanin waxaa qalbiga degana dhengadu ma saarto iyo usha iyo xoogku toona ma saaraan wallahu aclamu billahi tawfiiq